galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab khamiis ah bisha juunna waa toddoba sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mida dagaal culus oo ciidamada koonfur galbeed iyo al-shabaab ku dhex maray tuulada daynuunaay ee gobolka baay ciidankii halkaa weeraray waxaa ka dhintay oo ciidanka xoogga dalka ah saddex askari oo miino ay halkaa ku aaseen nimanka nabaadiidka ah doonay inay bixiyaan oo ku qarxday dhanka kooxaha hooyaad iyo hergaldiidka ee al-shabaabna ilaa shan ruuxba sida xogta aan ku heleen oo ka geeriyootay toban kalena kaga dhaawacmeen waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan allah u naxariistee maxamed aadan xirsi terra oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ah ee soomaaliya oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada london
nin aad iyo aad isu raacsan ayaan ku xusuustaa nin dhowrsoon oo weliba aad afkiisu u dhowrsoon yahay oo yacni aanad ay suuragal aanay ahayn inaad ka baqasho ere aad jirtaso ama waxyaabaha maaragtay markaa dee caadigaba iska ahaaye dhallinyarada u ahaa maaragtay mubaaxa
sidoo kale waxaad maqli doontaan dad tahriibayey oo boosaaso ka tegey oo ku dhintay xeebaha yaman kadib markii ay dooni ay saaraayeen la qarraqantay iiraan oo sheegtay in ay dib u bilaabayso bacriminta madaxyada nuukleerka doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiye qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa ku dhawaaqay inaanay ciidamadiisu samayn doonin howlgallo milatari oo culus inta la gaadhayo labaatanka bishan juun waxaanu sheegay in go-aankaasi ay uga dan leeyihiin inay ku dhiirigeliyaan wadahadallada nabadda ee ay doonayaan inay la galaan taalibaan si xal looga gaadho dagaalka madaxweyne khani ayaa maanta telefishinka dowladda ka hadlayey waxaanu sharaxaad ka bixiyey sababta ay dowladdiisu u qaadatay go-aankan oo uu ku sheegay in fadwo ama bayaan ay soo saareen culimada muslimiinta dalkaasi oo ay ku baaqeen in labada dhinac ay joojiyaan dhiigga qubanaya oo ay wadahadal isugu yimaadaan dowladduna waxa ay go-aansatay inaanay wax dagaala haba yaraatee qaadi doonin inta u dhexaysa toddobiyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan ilaa lixda cishe ugu horreeya bisha shawaal ee ciidda ka dambeeya
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka urdun cumar rasaas ayaa maanta sheegay inuu gebi ahaanba meesha ka saari doono qodob sharci ah oo canshuurta ku kordhinaya dabaqada dhexe iyo dadka saboolka ah kaasoo sababay banaanbaxyo muddo toddobaad ah ka socda dalkaasi ugu dambeyntiina keenay in ay dhacdo xukuumadda shir jaraa-id oo uu khamiista maanta ah ku qabtay magaalada camaan wax yar kadib markii uu la soo kulmay mudanayaasha baarlamaanka ayuu rasaas sheegay in baabi'inta qodobka sharciga ahaa heshiis laga gaaray boqor cabdalla ayaa cumar rasaas oo ahaa xubin ka tirsan golaha wasiirada u magacaabay ra-iisul wasaare kadib markii uu talaadadii iscasilay ra-iisul wasaarihii hore hani mulki kumanaan ruux oo caraysan ayaa waddooyinka magaalooyinka waaweyn ka sameeyey mudaharaadyo ay ku dalbadeen in dowladda ay laasho sharci ay wax kaga bedeshay nidaamka canshuurta dakhliga shaqaalaha arbacadiina dhakhaatiirta sharci yaqaanada iyo macalimiinta ayaa sameeyey shaqo joojin waddanka oo dhan ah waxa ay ka caraysnaayeen shaqo la-aan heerkeedu sarreyso saboolnimo iyo qiimaha sicirka oo dhammaanba cirka isku shareeray ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii meel hubka la dhiga uu qarax ka dhacay xaafadda sadar ee magaalada baqdaad ee dalka ciraaq ilaa hadda warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya qaraxaasi wararka qaar waxay sheegayaan in hubka lagu xereeyey masaajid halka ay warar kale oo kasoo baxaya wasaaradda arrimaha guduhuna sheegayaan inuu ahaa weerar argagixiso dhowr dhisme oo goobtaasi ka agdhowaa ayaa gebi ahaanba burburay waxaana ilaa hadda socdo baaritaano qaraxaasi lagu ogaanayo magaalada sadar ayaa ah xaafad ay ku xoogan yihiin taageerayaasha wadaadka muqtada asadar oo maraykanka ka soo horjeeda waxaana uu ku guulaystay xisbigiisu inta badan kuraasta doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii hore hase ahaatee baarlamaanka hadda jira ayaa codsaday in dib loo tiriyo codadka doorashadaasi maxkamad ayaa maanta xakun xabsi daa'in ah ku riday nin u dhashay dalka usbekistan oo sanadkii hore baabuur ku jiirsiiyey dad rayid ah gudaha magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden ragmat akilof ayaa waxaa lagu soo ogay dembiyo xiriir la leh argagixisinimo iyo dilka ugu yaraan shan ruux oo ku dhintay weerar uu u adeegsaday baabuur kaasoo dhacay bishii abril ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii akilof ayaa sheegtay inuu xubin ka yahay kooxda isku magacowday khilaafada islaamka goobjoogayaal ayaa sheegay in ninkani uu si toos ah baabuurka ugu soo waday jidka laga galo dukaanka olians gaar ahaan wadada aadka u mashquulka badan ee drotnin gatan ee magaalada stockholm
halkaa dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala soconaysaan waa v o a washington aan ku bilowna wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex ka tirsan askarta maamulka koonfur galbeed ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo saaka aroortii ka dhacay tuulada daynunai oo ku dhow magaalada baydhabo caashe ibraahim aadan ayaa dagaalkan iyo sarkaal ka soo goostay al-shabaab oo maamulku isu soo dhiibay saaki ka wareysatay afhayeenka maamulka koonfur galbeed nuuraddiin yuusuf abukar gacma weerarka ka dhacay deegaanka daynunay oo taqriiban u jiro soddon kilomitr magaalada baydhabo dhanka magaalada muqdishona xiga ciidamada xooga oo halkaa fadhiisan ku lahaa bay waxay ogaadeen dagaal kusoo wajahan oo ay soo wadaan nimankan nabaadiidka al-shabaab markay ogaadeen kadib ayay halkaa ka ka durkeen oo qaab xeeladaysan ba halkaa ugu baxeen ciidankii nabaadiidka al-shabaab baa halkaa markaa fadhiisimihii ciidanka soo galay iyo deegaanka daynunay ciidanka haddii marka horeba qaab xeeladayse bay ugu baxeen ciidanka saaka bay halkaa dagaal kula jirmaadeen shabaabkii halkaa qabsaday wuxuu halkaa ku gubay gaari shacab ay leeyihiin iyo dhowr guryo oo shacab leeyihiin kadib ciidankii markuu dagaalka halkaa ka bilowday dagaal socday taqriiban saacad baa halkaa ka dhacay oo ciidanka xooga iyo ciidanka koonfur galbeed ee gaarka isgarabsanaya iyo kooxaha nabaadiidka al-shabaab halkaa uu ku dhex maray ciidankii halkaa weeraray waxaa ka dhintay oo ciidanka xooga dalka ah saddex askari oo miino ay halkaa ku aaseen nimanka nabaadiidka ah doonay inay bixiyaan oo ku qarxday dhanka kooxaha hooyaad iyo hergaldiidka ee al-shabaabna ilaa shan ruux ba sida xogta aan ku helin oo ka geeriyootay oo taqriiban toban kalena ka dhaawa kaga dhaawacmeen maalmahan haddee jabkoodii ba halkaa ku dhacayay oo meel walba ay weeraraanba jab baa soo gaarayay ciidanka hadda daynunay waxaa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka oo garab ka helaya isgarabsanayaan ciidanka gaarka dowladda koonfur galbeed mar haddii la ogaaday in meesha uu weerar kusoo fool leeyahay maxaa keenay marka horeba inay ciidanka halkaa ka baxaan waxyeelada waxay ahayd dagaal oo milatariga had jeeba isticmaalo marka ciidanka halkaa ka baxay waxaa la doonayay in la ogaado awoodda nimankan hooyada argaaldiid ee halkaa kusoo wajahan marka sidaa darteed bay ciidanka ugu baxeen kadibna hadda way ku laabteen oo hadda ciidanka baa ku sugan oo gacantana ku haya deegaanka guud ahaantii nimankii hooya iyo hargaljiidka ahaana halkaaba firxidkoodii iyo halkaa bay ka kala carareen marka haddana xaaladda aad bay u degan tahay oo taasina waxay ahayd xaalad dagaal bay ugu baxeen marka hore waxaad sheegtay in gaari dad shacab ay leeyihiin ay halkaasi ku gubeen al-shabaab maxaa khasaaro ka dhashay gaarigaasi yaase saarnaa gaari meelbu ahaa oo ciidamada saarneen marka gaariga qof shacab baa iska lahaa sidaad ogtihiin shabaab beryahan waxay u tafaxeeteen siday u gubayaan ay u dhibaateynayeen dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ciidankana inta badan uu ka hortagaa oo in dhibaato la gaarsiiyo shacabka marka mararka qaarna waxaa dhacda shacab aanan dagaal iyo midna meel jooga aysan jirin oo dagaal meela ku socon bay gawaarida iska gubaan marka taa waa caadadooda haddee cid la yaabi cidna la yaabi mayse in shacabka ay dhibaateeyaan caado bay ka dhigteen gacma waxaa kaloo nagu maqaalo ah oo na soo gaaraysa in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu maamulka koonfur galbeed isu soo dhiibay maxaa nooga sheegi kartaa iyadana saaka bay ahayd markii sarkaal ka tirsan dhanka sakaawaadka ah oo madax u ahaa qeyb shabaabka ka tirsan uu maanta isku soo dhiibay ciidamada gaarka dowladda koonfur galbeed sarkaalka lagu magacaabo maxamed bashiir isaga iyo hub uu sitay ayaa hadda ku sugan magaalada baydhabo waxaanu isu soo dhiibay ciidamada gaarka dowladda koonfur galbeed marka sarkaalka hadda wuxuu kusoo biirayaa abaar oo kasoo baxay nimankii nabaadguudka ahaa wuxuuna kusoo biirayaa shacabkiisii iyo dowladdiisii marka waanu soo dhaweynaynaa siri sidii hore loogu soo dhaweeyey saraakiil kale iyo ciidamo kale oo kasoo baxay kooxaha nabaadiidka ah hubka u sito maxaad nagala wadaagi kartaa cadadka iyo intay leegyihiin wuxuu sitay qori aadka forty seven ah iyo boosashkiisii oo uu ku dagaalami jiray oo siduu lahaa wuuna kala soo baxsaday kooxaha nabaadiidka ah marka asigii hubkiisaba hadda waxay ku sugan yihiin goob loogu talagalay oo ciidamada kasoo baxsada dhanka shabaabka inta badan lagu haya marka halkaa buu ku sugan yahay haddana keligii buu ahaa oo ma jirin ciidan kale ama rag kale oo la socdo ma jirin maya hadda wax kaloo la socdo ma jirin oo laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah in qaar ka mid ah oo shabaabkii inta badan shabaab ahaa oo hadda ogaanaya in dhibaatooyin badan ay ku hayeen shacabkooda oo si qaldan loo adeegsaday oo firxadba soo ah qaar ka midana waan sugaynaa qaarna horada u yimaadeen miisaan intee la eg ayuu ku dhex lahaa al-shabaab adee ogaantaa aada buu miisaan ugu lahaa oo shabaab wuxuu ka mid ahaa laabaha zakaawaadka ugu waaweyn buu ka mid ahaa oo dadka fari jiray in diinta beenta loogu sheegay oo sida beenta loo loo loo adeegsanayay dadkii ku wacyigelin jiray buu ka mid ahaa marka in badan buu been usoo sheegi jiray shacabka marka haddana hadduu ka toobad keenay shabaab waxay u noqonaysaa dhabarjab weyn oo niman aqoon u laha dhanka beenta oo fidinaya oo ah been wadayaasha in maanta ay kasoo baxsadaan dhabarjab bay ku tahay
kaasina waxa uu ahaa nuurudiin yuusuf abuukar gacma afhayeenka maamulka koonfur galbeed waxa uu u warramayay caashe ibraahim aadan
ugu yaraan lix iyo afartan qof oo tahriibayey ayaa dhintay lix iyo toban kalena waa la waayey kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku qarraqantay xeebaha dalka yeman arbacadii shalay sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan socdaalka ee magacooda loo soo gaabiyo i o m maxamed colaad xasan ayaa warbixina muurahaasi ku saabsan inoo haya
sida lagu sheegay war qoraala oo ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i o m lagu sheegay ugu yaraan boqol tahriibe ayaa lagu cabeeyey dooni ay lahaayeen qolyaha wax tahriibiya oo ka baxday dekedda magaalada boosaaso xilli habeen ah talaadadii lasoo dhaafay doonidan ayaa ku rogmatay biyaha sare ee gacanka cadmeed saacaddu markay ku beegnayd shantii subaxnimo ee arbacadii shalay iyadoo ku dhoweyd halkii ay ku socotay ee xeebaha dalka yemen qoraalka i o m ayaa lagu sheegay in shaqaalaha hay-adda ay soo wariyeen in lix iyo afartan muhaajir oo ka mid ahaa rakaabkii doonidaa saaraa ay badda ku hafteen oo meydkooda la helay halka lix iyo toban kalena la'yahay raq iyo ruux balse loo malaynayo inay dhinteen i o m ayaa aaminsan in rakaabkaasi badda ku haligmay ay dhammaantood ahaayeen ethoobiyan qaar ka mid a dadkii ka badbaaday mashaqadan ayaa u sheegay hay-adda inay rakaabka oo aan wadan jaakadaha badbaadada ee safarka badaha ay bilaabeen inay argagaxaan kadib markii hir weyn uu ku dhuftay markii doonidu ay biyogaleenna ay degtay kuwa badbaaday ayaa u sheegay i o m inay ku sii jeedeen yemen iyagoo shaqo iyo nolol raadisa in ka badan toddoba kun oo tahriibe ayaa isku biimeeya safarka halista ah ee badda bil kasta iyagoo tacadiyo isugu jira jirdil iyo doonyaha oo laga tuuro kala kulma qolyaha manaxayaasha ah ee wax tahriibiya madaxa hay-adda i o m ee howlgallada gurmadka maxamed abdikayr ayaa sheegay in shaqaalaha hay-adoodu ay kaalmo caafimaad cunno iyo taageero kaleba u fidisay kuwii ka badbaaday dunida shilkan tahriib ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo la hadlayey dhallinyaro laga soo celiyey libiya uu ku hanjabay in dowladdiisu ay baacsan doonto kooxaha magafayaasha loo yaqaan ee soomaalida ah ee dhallinyarada tahriibiya maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobayay warbixintii ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ee i o m
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a allah u naxariista maxamed aadan xirsi terra oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ah ee soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada london madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yebrow iyo dhammaan bahda v o a waxa ay ka tacsiyeynaysaa geerida marxuum terra waxayna eeba uga baryayaan inuu jannadii firdowse ka waraabiyo dhinaca kale geerida allah u naxariista weriye terra iyo shakhsiyadiisii ayaa ibraahim xasan daanduray uu ka wari wax ka weydiiyey qaar ka mid ah rugcadaaga wariyaasha soomaaliyeed oo iskala soo shaqeeyeen redio muqdisho maxamuud sheekh axmed dalmar iyo madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yebrow saciid faarax maxamuud saciid yare cabdulqaadir maxamed mursal iyo maxamuud cabdi cali ducaale waxaa hadalka ku horeynaya maxamuud sheekh axmed dalmar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وازكى السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين waxaan ka xasuustaa dee saaxiibkaygii iyo rafiiqaygii aanu mar shaqada wada bilownay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii wakti markaa dee dhalinyaro la ahay guulada laga soo baxay markiiba waxaanu noqonay rag isku lug ah ama isku ma garanaysa wadda ah xafiiskii wararka ayaanu u badnayn barnaamijyadan waanu wada samayn jiray nin aada iyo aad isu raacsan ayaan ku xusuustaa nin dhowrsoon oo weliba aada afkiisa u dhowrsoon yahay oo yani aanad ay suuragal aanay ahayn inaad ka maqasho ere aad jirtato ama waxyaabaha maaragtay markaa dee caadigaba iska ahaayeen dhalinyarada u ahaa maaragtay mubaaxa waxa uu ahaa nin dhaqanka ku adag oo weji keliya aada ugu imanayso wax isku ogeydeen sideedii bay aada ugu imanaysaa haddii uu waxa aanu diidan yahayna horuu kaaga sheegi karo may waxaa ma geli karo ama ma ogoli nin dabeecadii sidaas tahay buu ahaa nin kartila buu ahaa siciid faarax maxamuud siciid yare ee adiga maxaad maxamed aada xiristeer allahu naxariistaad noogu sheegi karaysaa sifihiisii iyo waktigaas barateen intaad maxamuud sheekh axmed dalmar taabtay oo ku saabsan teera in ka badan ma sheegi karo intaasuu si wanaagsan ugu ugu safays ugu ugu sifaystaa oo marka uu ina leeyahay nin urursan oo afkiisa laga ammaan helo oo kartile buu ahaa yacni meel loo dhaafsinayaa ma ay jirto wuu iga badsaday muddada ay isarkayeen dabcan waayo anigu dalka goor hore baan iskaga tegay oo yacni markaan ka tegay dalka siciid faarax maxamuud baan dadku u yiqiin laakiin markii aan dhulka kusoo noqday hadda oo ini siciid faarax yare haddaan la la oran cididai garan mayso marka maxamed alayaa xamuud waxa iigu dambeysay muddo laba sano mayaan idhaahda cayn ma hubo ayuu boosaas igu soo maray lanleeman badan buuqan aha ku lahaa intaasaan ka gartay waaxbaan ka weydiiyey wuxuu yidhi xanuunkan la garan maayo oo weli baaritaan baa lagu hayaaba ugu yiri sidiisa kale sidiisii buu ahaa wuu wanaagsanaa waxaa iigu dambeysay waktigaa allah ha u naxariiste ilaahay ha u naxariisto dalmar iyo iyo maxamuud iyo mar hadday joogaan iyo iyo cabdiraxmaan iyo iyagaa aada iiga badsaday oo aan u malaynayaa inay war war iga iiga aqoon badan yihiin maxamed aadan seel allah u naxariiste allaha u naxariisto maxamed aadan xisi terra waxa uu weliba geeriyooday wakti lagu guda jiro bisha khayrka badan ee barakeysan ee ramadaan maxamuud cabdi cali ducaale adigana bal terra waxaad ka xasuusato allah u naxariiste inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun teerada wax badan baan ka xasuustaa laakiin waxa iga hormaray dalma wuxuu u sifeeyey ninkaasi sidii uu ahaa markaad akhlaaq ahaan u eegto iyo markaad u eegto shacab baan weliba anaga ahayn waa beri baan wada deganayn marka xataa xaafadoodii baan garanayaa aabihii baan garanayaa oo bilayska ahaan jira odayaashii hore ahaa walaashii faaduma iyo baan garanayaa ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo intaa lagu sheegay buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo markuu daladan faraaxi oo ka farbadan waanu kafiri jiraaniyo toddobaatankii baan nairobi ugu tegay isagoo haddana qola kale ah laakiin teerahii uuna markii dambana waa kii london noogu yimi ilaahay naxariistiisanaa ka waraabiye nin wanaagsan oo odaya oo waxaad isku ogtiin aad isku ogtiin buu ahay oo aan leexleex lahayn kaftan badan calool wanaagsan waxna aan qarsan oo markay wax yar xumaadaan kugu cadaynayo kuoa wararkaas maxay saa ka tahay ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadiina sabriyo inaanka siiyo har faadubo si gaara ku garanayno cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa isaguna eh, qadka ku jira haatan isagoo jooga virginia Eh, waana soo wada shaqayna dhammaanteen eh, raadiyo muqdishow Eh, yabarow maxaad noogu sheegi karaysaa eh, allah u naxariiste eh, sifihii iyo eh, dhaqankii iyo wada shaqayntii maxamed aadan xirsi terra inaa lilaahi wa inaa ilaa raajicuun Ah, gangari aad baad u mahadsan tahay waa run oo xafiiska ma joogo virginia ayaan fasax yar uga maqnayo xafiiska Een, heera maalmihii hadda u dambeysay inuu xanuunsanaa waan la socday oo een, dhowr jeer baan telefoonna u diray laakiin aan nasiib darra isweynay Een, cabdinuur sheekh saxaaq oo een, saaxiib iyo qaraababa ay yihiin baan fariimo u faray oo iga gaadhsiiyey Een, intii dee wanaagee uu qof lahaa ee asxaabta iga horreysay ay sharxeen waxba dib ugu noqon maayo aniga markaan shaqada ku biiray sidaa uu dalmar u sheegay raggii iga wada horreeyey bay ahaayeen isagiiyo dalmarba laba sano meelahaas iga horreeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninkaa dhalinyarada ee markaa xiriirinta weliba markaan joogaan ku bilaabay oo galabtii afarta markaan soo galo saacadda shanta markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qornaa ragu uu heera ka mid yahay liiskaa waxaana loo soo dhigaa librariga meesha aanu microfoonka ku haysana meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka war kale si haddii waktigii uu soo daaho aan u xasuusino markiiba markaad ogaato markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii wax qodob ka mida stuudiyahoo kale ayaan ugu talageli jirnay inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba wakti loogu talagalay in ka badan intuu soo uu yimaado uu nala sii fadhiisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maatana uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa un qodobkii dalmar uu ku horumaray ballanta adkeynteeda oo dee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd sanooyinkii dambe sideed sagaashameeyadii oo aan anigu aan intaan maraykan ka tegay aan aan nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo yaasiin ciise wardheer iyo raggaan isku lug darsano oon galbihii wada sheekaysano markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno dadkuna ay yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii radio muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigmo oo kale marka allah u naxariisto waa meel loo wada socdo sida aad u sheegtay daan duray bil ramadaan gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray ee uu ilaahay yidhi na ha ha hal hal ha ducaa lay weydiisto anna waa idin waa idin aqbalayaa baa lagu jiraa waan u duceynaynaa inuu ilaahay jannada fardowso geeyo inteeda harnayna uu ilaahay noo kala fogeeyo Eh, waa rubta aniga lafteyda waa la soo shaqeeyay allah u naxariisto eh, maxamed aadan xirsi teera eh, agaasimana waa ii soo noqday eh, dalmar eh, markii dambeeto eh, waxa uu noqday eh, madaxii raadiyo muqdisho ha Kadib- waxa uu noqday kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii waktiyadii germany aan ka noqday eh, gudii sanadka may meelahaas intii ka dambeeyey waa meelaha marka aan sheegayo aan leeyahay yani xagga eh, hawl maalmeedka asaasiga ahee hawl radio waa ka sokow xagga mas-uuliyadnimada iyo maamul xujinta nin aada ugu wanaagsan buu ahaa Eh, isaga iyo allaha wada naxariistay yaasiin xaaji ismaaciil ayaa u kala sarreeyey markii dambena isaga agaasimo noqday wuxuu markii dambe haddana tegay jaamicadii eh, saxaafadda kuliyadii saxaafadda waktiga ayaa markaa em, anigu aan madaxnimada soo galay oo marna herofeedin bulsho ahaa marka ugu dambeysay aan ka imanayana aan agaasimo idaacada ahaa sidii ayaanu magaranaysaa dee waka yani aan u wada waktiga aanu la socday idaacadda inuu madax ka noqday soona inuu madax ka noqday howlo kale oo badan oo de markaa aanu soo kala fogaano anuna aanu xagga yurub soo galnay iyaguna ay xilligii adduunka ku hadhay ahaayeen laakiin nin mar walba meesha uu jooga ka muuqda oo kaga muuqda yacni daacadnimo iyo karti iyo ma garanaysaa nin weji keliya loogu soo hagaagayo oo aan laablaab iyo leexleex midna lahayn sida aan horeba u idhi oo aada u dadaal badan aada u dadaal badan dhowr jeer oo masalan anagu de isumaan aan arkayn rag ma garanaysaa een, eh, madax iyo isku a ma garanaysaa een, eh, shaqaale waayo niman soo wada bilaabay baanu ahayn niman soo wada shaqeeyey baanu ahayn gacan baanu wada gelinay yani sixni waan garanaya gurigooda ilaah u naxariiste guriga iyaga ayuu iman jiray annagoo dhalinyaro ah markaa uu ku baahdo dad sidaa isugu ma garanaysaa een, dee dhafan oo isugu xidhan baanu ahayn dunidan geesaha wada yeelatay dunidu ma ahayn dadka intaad istaqaaneen ee wada shaqaysaneen neeftiinu heshiiso ayuuba wax ku ahaa laakiin laba shay asluubta yani habsocodkiis hufan oo aanad meel xun ku arkayn ama meel yani dee dhalinyaronimada waxyaabaha baylaxda marmare ay kasoo gaadho iyo dayaca dhalinyaronimadu keento aan lahayn ee meesha uu marayo iyo cidda uu la xidhiidayo mar walba ay hufan yihiin oo ay hufan yihiin iyo sida yani ereygiisa u hufnaa oo marna aanad erey dalqaafa ama yani wax aan nin weyn ama nin wax isku falaya laga filanin aan marna asis uga soo bixsanin qodobkaas uu hadda dalmoor ka dhawaajiyey xagga akhlaaqaadka haa cabdiraxmaan waa tii berigaas dhalinyarada la wada ahaa dhalinyaradu dhimakan oo mid qayilaya iyo mid meel iska ordaya waxyaabo badan baa iska jijiro oo dhalinyaronimadu wadatay sidaa dalmar u dhigay maxamed aadan wuxuu ahaa nin ka dhowrso waxaas oo dhan oo aada arkayso inuu keligii socdo haddii uu maakino uu asxaabiya raacayana dad nadiifa oo uu og yahay inaanay wax ka soo gaarayn oo inaba wax balwada oo iminka aan sheegi karo aan weliga ku maqal ayuu ahaa marka nadaafadaasuu ilaahay u dhashay ilaahay qabri nadiifa ha siiyo aamin ducaale
suugaarsan baa looga sheekeeyey maxamed aadan xirsi eera wuxuu inoogu leeyahay oo fura inaynu u ducayno iminka isagaa nadaafay adiguna danguri branhas waxaa la yaabay intaa adiga sheega telefoonka ku wada jirta ragga qaar baan magacooda dalka ku xasuustayba marka malaha wax fiican marmar inkastoo marka qofi naga dhigno uun koonlayaasha adduunka laysaga yeedho marmar si kale loo hadlo oo iyadoo aan cidi naga dhiman aynu wada hadallo ayay malaha ku fiican marka anigu waxaan oran lahaa sabir iyo imaan allah inaga siiyo aamin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee maxamed aadan xirsiteera waxaa ka mid ah cabdiqaadir maxamed mursal oo ku nool minneapolis minnesota cabdiqaadir allah u naxariisto maxamed aadan xirsiteera maxaa ka xasuustaa oo aad nooga sheegi karaysaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka ugu horeysa ibrahim xasan zaandurey maxamed aadan xirsiteera insha allahu tacaala allah u naxariisto marka ugu horeysa waxaanan marka ugu horeysa aan tacsi u darayaa dhammaan eheladii qaraabadii iyo caruurtii uu ka geeriyooday maxamed aadan khasitera allah u naxariiste marka xiga haddaan usoo laabto su-aashii aad i weydiisay maxamed aadan khasitera muddo dheeraan soo wada shaqeynay waxaanan u maleynayaa sanooyinka u dambeeyey markii laga soo qaxay dalkii ama dalkii laga yimid aniga iyo nin lagu magacaabo yaasiin ciise wardheere magaalada nairobi inaan muddo dheer aan wada joognay oo aan kasoo wada shaqeynay maxamed aadan xusitera sidaad og tahay adiga laftigaaga adiga oo daanduraya iyo isagaba waxaad ka wada tashanaydeen xafiiskii wararka ayaad ka wada mid ahaydeen maxamed aadan xirsitera dad badan inay yaqaanaan oo dadkii waddanka xiliyo aada iyo aada u qiimo badnaa lasoo dhaafay dadka codkiisa iyo warkiisa dhegeysanan jiray wuxuuna ka mid ahaa war akhriyaashii soo mara abid idaacadaha soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaradii lagu dhisay qaab casriyeedka cusub ee ilaa iyo maanta soo gaaray ee idaacadaha soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan aniga waxaan isbaranay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii xilligaasi oo aan ku biiray raadiyo muqdisho weliba qeybta farsamada anigoo ka mid ah waktigaas maxamed aadan xersitera marka aanu u soo wareegnay magaalada nairobi ee dalka kenya kenya markaa u soo wareegteen allah u naxariistee maxamed aadan xersitera waxaa sheegtay in aad wada shaqaynaysaan xaggee ka wada shaqaynaysaan ibrahim waxaa ka wada shaqaynaynay idaacad cusub oo markii ugu horreysay idaacad af soomaali ku hadasha ee madax bannaan laga dhiso ama laga sameeyey magaalada nairobi ama dalka kenya dhan ay lahaato waxaanan u maleynayaa dadka reer kenya ku nool oo dhan inay ka wada warqabaan idaacaddaasi heerka aan gaarsiinay iyo ummadda soomaaliyeed ee halkaa usoo qaxday oo u baahnaa una oomanaa inay helaan ilo ay wararka ka helaan ama wax isku dhaafsadaan oo ay xogta ku kala qaataan waxaan u maleynayaa muddo dheer ayaan idaacaddaasi soo wadnay waxaana aan idaacaddaasi shaqa ka wada bilownay sanadkii labada kun markay ahayd ayaan shaqada ka wada bilownay idaacadda iqra ilaa iyo minkana way shaqaysaa oo idaacadda waktigii aan asaasnay aad baana weli loo dhegaystaa waxayna noqo waxayna ahayd idaacaddii ay dadka soomaaliyeed ay ka faa'iideen een iska warqabkooda waxa ay u baahan yihiin iyo wixii maaragtay macluumaada in la gaarsiiyo Eh, derisna waan ahayn en, eh, oo inta aan wada shaqaynayn ama aan wada soconnay oo dhan maxamed en, aadan xirsi teera en, deris baan ahayn oo hadda saacadaha ugu badan markii laga reebo habeenkii seexashada xaafadaha aan kala aadin mooyaane inta kale oo ka soo hartay maxamed aadan waa isla fiirsa Eh, jirteen waa isla soconay kalama haraynin oo waa isla joognay oo saacad walbaba waxaan ahayn dad isla socda oo haddii midka yago la arko midka yaga la arko midka kalena la arkayay marka allah u naxariisto waxaan leeyahay waxaa meeshaa ka baxay en, eh, taariikhda nool ee ku saabsan markii laga hadlayo warbaahinta soomaalida gaar ahaan idaacadaha laga hadlayo en, eh, mid ka mid a eh, dhallinyaradii wax ka soo dhistay soo abaabushay en, idaacadaha maanta casriga ah ee ee kuwii ay ku dayanayeen intaasina waxaan leeyahay hadda maxamed aadan xirsi teera eh, wax badan buu Waa ka soo gartay.
qabtay howlihii warfaafinta soomaaliya si gaarana shaksiyanna wuxuu ahaa nin adag hawshiisa ku toosan oo maaragtay lagu aamini karo shaqadii loo dhiibo weliba xilliyadii aanu ka shaqaynaynin idaacadaha waxay ahayd xilli aada u adag oo qofka taxadir dheeraada iyo mas-uuliyad dheeraada looga baahan yahay een waxaa ahaa maxamed kuwa ugu horeeya ee taxadirka iyo mas-uuliyadda iyo howlkarnimada en- en- en- ku sifooba ayuu maxamed ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibkeen naga baxay maxamed eh, aadan xirsi teerana waxaan leenahay naxariistii janno allah ku siiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegana samar iyo imaan allah ka siiyo amiin amiin amiin kuwaasina waxa ay kala ahaayeen maxamed maxamuud sheekh axmed dalmar madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow siciid faarax maxamuud siciid yare cabdulqaadir maxamed mursal iyo maxamed cali ducaale oo dhammaanba la soo shaqeeyey allaha u naxariistee maxamed aadan xirsi terra oo ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada london waxaana wareysanayay dhammaan rugcadaagaasi saxafiyiinta soomaaliyeed wariyaha v o e da ibraahim xasan daandure
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadeedii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waana galabnimo khamiisa waxaa qodobada inagu soo maqan ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey barnaamijkii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu aanay samayn doonin howlgallo militari oo culus inta la gaadhayo labaatanka bisha juun waxaana uu sheegay in go-aankaasi ay uga dan leeyihiin inay ku dhiirigeliyaan wadahadallada nabadda ee ay doonayaan inay la galaan taalibaan si xal looga gaadho dagaalkaasi madaxweyne khani ayaa maanta ka hadlayay telefishinka dowladda waxaanu sharaxaad ka bixiyey sababta ay dowladdu tallaabada u qaaday iyo go-aankaasi oo la sheegay inuu ku yimid fadwo ama bayaan ay soo saareen culimada muslimiinta dalkaasi oo ku baaqay in labada dhinac ay dagaalka joojiyaan oo ay wadahadal isugu yimaadaan dowladdu waxay go-aansatay inaanay wax dagaala qaadin haba yaraatee inta u dhexaysa toddobiyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan ilaa lixda bisha shawaal ugu horeeya ee ka dambeeya maalinta ciidda ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka urdun cumar rasaas ayaa maanta sheegay inuu gebi ahaanba meesha ka saari doono qodob sharci ah oo canshuurta ku kordhinaya dabaqada dhexe iyo dadka saboolka ah kaas oo sababay banaanbaxyo muddo toddobaad ah ka socda dalkaasi ugu dambeyntiina keenay inay dhacdo xukuumadda shir jaraa-id oo uu khamiista maanta ah ku qabtay magaalada camaan wax yar kadib markii uu la soo kulmay mudanayaasha baarlamaanka ayuu rasaas sheegay in baabi'inta qodobka sharciga ahaa heshiis laga gaaray boqor cabdalla ayaa cumar rasaas oo ahaa xubin ka tirsan golaha wasiirada u magacaabay ra-iisul wasaare kadib markii uu talaadadii iscasilay ra-iisul wasaarihii hore hani mulki kumanaan ruux oo caraysan ayaa waddooyinka magaalooyinka waaweyn ka sameeyey mudaaharaadyo ay ku dalbadeen in dowladda ay laasho sharci ay wax kaga bedashay nidaamka canshuurta gaar ahaan dakhliga shaqaalaha arbacadiina dhaqaatiirta sharci yaqaanada iyo macalimiinta ayaa sameeyey shaqo joojin wadanka oo dhan ah waxaana ay ka cadhaysnaayeen shaqo la-aan heerkeedu sarreeyo saboolnimo iyo qiimaha sicirka oo cirka isku shareeray ugu yaraan lix iyo toban qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa ku dhintay kadib markii meel hubka la dhigo uu qarax ka dhacay xaafadda sadar ee magaalada baqdaad ilaa hadda warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya qaraxaasi wararka qaar waxay sheegayaan in hubkaasi uu la dhigay masaajid halka warar kalena uu ka imanaya wasaaradda arrimaha guduhuna ay sheegayaan in uu ahaa weerar argagixiso dhowr dhisme oo goobtaasi ka agdhowaa ayaa gebyahaanba burburay qaraxaasi daraaddeed magaalada sadar waa xaafadda sadar ee ka mida magaalada baqdaad waa goobay ku xoogan yihiin taageerayaasha wadaadka muqtada ah sadar oo maraykanka ka soo horjeeda kaasi oo xisbigiisu ku guulaystay kuraastii doorashada ugu badnayd ee doorashadii dhacday bishii hore
galab wanaagsan ramadaan kariim ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal halkan waa washington haatan ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadanayno heshiiskii magaalada baydhabo gaar ahaan heshiiskii amniga kaas oo tibaaxayay in ciidamada qalabka sida ee kala jooga maamul goboleedyada meeshooda lagu tayeeyo iyada oo uu jiray heshiis hore oo islaa shirka amniga lagu qaatay sannad iyo bar ka hor in ciidamada qaranka la isku dhafo meelaha kala duwan ee ay dalka ka kala joogaan islamarkaana ay noqdaan ciidan hal mid ah oo meel laga wada xukumo haddaba waxaa isweyddiin leh heshiiskii hore ee ahaa in ciidanka la isku dhafo iyo kan baydhabo lagu gaaray talaadadii ee ahaa in ciidanka meeshooda lagu tayeeya kee ayay dani ku jirtaa waxaa dooda maanta igala qaybgalaya doctor xasan sheekh cali nuur oo ku sugan magaalada muqdisho iyo mahdi sheekh cabdisamed cigaal oo isaguna ku sugan magaalada muqdisho macalinna ka ah jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkood labadiinaba kusoo dhowaada barnaamijka ugu horeyn doctor xasan ayaan siinayaa doctore ka waran heshiiska baydhabo iyo kii ka horreeyey ee amniga ee ahaa in lagu laysku dhafa ciidanka iyo kan in la tayayaa keebaa dani ku jirta ayaad leedahay okay marka hore inta inta aana gaadin dantuay ku jirto waxaan rabaa inaan ku sameeyo akrin aan ku sameeyo waxaa muuqanaysa in dowladda federaalka ahi ay lahaa weysay kartidii looga baahnaay inay waktigii hore lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey inay qabato inay inay inay lahaa weysay ayaa meesha ka muuqata dhinaca kaleeto waxaa ka muuqanaya maamul goboleedyadana waxaa ka muuqanaya ayagana kalsoonida ay ku qabeen dowladda dhexe ayagana inay hoos u dhacdo ayaa meesha muuqanaysa marka waxaa muuqanaysa waxoogaa dib u kala gurasho oo dhinaca gobolada ah iyo karti dari ama tabar dari oo dowladda dhexe ah ayaa muuqanaya arrinkaas asaga ahna waxaa u sabab ah oo labada qolada ay wadaagaan oo gobolada ay wadaagaan iyo dowladda dhexe ay wadaagaan aas-aaskii ama meeshi wax laga bilaabi lahay oo ah haanta guntaa laga talaahay gun gunka tolidii ayaa maqan oo heshiiskii hore oo ahay in mataqaanaa ciidamada laysku daro ayaa wuxuu ahaa mid oo dream ah ama ri ah oo aan oo aan ka tarjumayn xaqiiqada aan ka turjumayn marka markii ay damceen inay sameeyaan derbigay ku tageen markay derbigay ku tageen oy arkeen inayna samayn karin ayay dib u gurteen marka taasi nafsadeedu waxay iyaduna markaa tusaale ka tahay inay garwaaqsadeen inaysan karin taargetka ah inay ciidamo isku daran oo ciidamo isku daran ay sameeyaan waaya tabartooda tabartooda ha joogto xagga xagga kartida ama ha noqoto xagga cabsida oo political agreement ha noqoto tabartooda ha joogtee keebaa dani dalka ugu jirtaa dani waxay dalka ugu jirtaa ciidan qaran oo soomaaliya ay leedahay oo hal qaran hal ciidana in la dhiso laakiin sida aan kuu sheegay intaan halka ciidan oo qaran aan la dhisin waa in la qoraa boolicigii iyo qawaaniintii lagu dhisi lahay ciidamada si qawaaniinta iyo booliska loo qorana waa in la waa in la magacaabaa commission ama guddi qaran waya waa soomaaliya oo dhan isla ogoshahay oo qora ciidamada qaranka ee mustaqbalka soomaaliya waad mahadsan tahay doctor xasan sida lagu wadana si shaqaynaysa ma ah doctor xasan waad mahadsan tahay waxaan siinayaa mahdi sheekh cabdisamed cigaal oo barasara ka ah jaamacadaha magaalada muqdisho waa mahadsan tahay walaal jaamac intaan dood aan uguda gelin waxaa rabaa inaan aanumaad la celiyo doctoorka igala qayb galaya barnaamijka aadaan usalaamaya dooda sidoo kale baada v o a iyo dhegeystayaasha aadaan usalaamaya adiga oo jaamaca runtii doodan ku saabsan in maxaan ku raday ciidanka meeshiisa lagu tayayo iyo in isku dhaf la sameeyo kayoo wanaagsan waxaa ognahay shirkii baydhabo ka soo baxay waxay ahayn runtii qodobo aada u qurux badan si fiicana loo meeldhiyo laiskuna heshiiyey qodobadan waxaa kamid ahaa amniga taasoo ay kamid tahay in ciidan ciidanka qaran ee jira maanta meeshoodii lagu tagay taasoo iska bedel lagu sameeyey shirkii hore u dhacay doctoorka runtii waa xaqiiq isku dhaf in la sameeyo ciidan qaran oo wadajir in la helo waa arrin laga maarmaana muhiim u ah laakiin xaaladda lagu jiraa maanta dalkeena marka la fiiriyo xag dhaqaale iyo xag siyaasadeed inta waxaa u moodaa inaysan suuragal noqonayn wakti dhow in la helaa ciidan qaran oo adag sidaa daraaddeed ee laga maarmaan tahay in la helo ciidamada hadda dawladdu ay leedahay sida maamul goboleedyada ay ku kala sugan deegaanada maamul goboleedyadu ay leeyihiin in lagu tayeeyo booska ay joogaan taaya runtii waxay yani waxay u muuqataa siyaasad keeni karta soo dhaweyn karto in la helo yani waktiga dhow ama waktiga fog labadaba ciidan qaran waxayna runtii ta ka caawinaysaa dawladda dhexe in iyadu siyaasadeedii xagga amni maxaan ku rahdaa falgal kula yeelato maamul goboleedyadii sidoo kale waxay ila tahay aniga helidda in la helaa ciidan qaran oo adag waaye waxaan oo isku dhaf ah waa aan dhamaysto waan waan waan usoo noqonaynaa waqti badan baad helaysan waa hadafka aaran waa hadafka aaranno inaan gaarno haddaan nahay mujtamaca soomaaliyeed laakiin waxaa la yidhahdaa salaad walba si ku qootaa lagu tukadaa waqtiga hadda la waa mahadsantahay halkaas ku hakee in ciidanka la hayo yani deegaanadooda ama maalgoboleedyadu lagu tayo barasre barasre cabdisamed iyo maalgoboleedyada soo saareenna waa taageersanahay runtii aadaan usoo dhiwanaya waad mahadsan tahay barasare mahdi doctor waad maqlaysaa mahdi waxa uu leeyahay salaada siday ku qabataa loo tukadaa heshiiskii baydhabo ka soo baxay ee amniga ee ciidanka ku aadanaa waa mid wanaagsan oo in lasoo dhaweeyo mudan okay doctor ustaad mahdi waa wa waa mahadsan yahay aragtidiisana waa tixgelihaa laakiin marka anigu aan arrinkan amniga aan ka hadlaayo aniga waxaa ii muuqata suurad kale oo taas ka ballaarana ii muuqata waxaa ii muuqata dhismaha ciidamada soomaaliya ee yeelan doonto mustaqbalka ama ciidanka qaranka ee mustaqbalka ee soomaaliya dhisi doon horta wuxuu kamid yahay dib u dhiska dalka uu kamid yahay dib u dhiska dalku marka waa dib u dhis siyaasadeed dib u dhis dhaqaale dib u dhis bulsho iyo dib u dhis ciidan oo horta wada socdo waaye oo hal mar wada socdo waaye marka ciidan oo gaar loo dhisi karana ma jiro haddii aan dib u dhiskii siyaasadana aan laga shaqeyn dib u dhiskii bulshadana aan laga shaqeyn dib u dhiskii dhaqaalahana aan laga shaqeyn marka sida hadda socota marka xaqiiqa laga hadlaayo soomaaliya ama dawladda dhexedhe ama gobolada dhe waxaa ka jira ciidan qaran maba ahaba ciidan maba ahaba asal ahaanba sababta waxaa caddaynaya inaysan ciidan aysan ahayn laba arrimood africa ciidamada ka jira waa laba ciidan ciidan waxaa dhisay colonialkiyaa dhisay gumaysigiyaa ka tegey waddankan soomaaliya ciidamadii oo gumaysigu ka tegey waa baaba-een markay ciidamada gumaysiga ka taga baaba-aan africa waxaa ka dhacay revolutionary kooxa kacdoon sameeyey ayaa waddanka qabsada hadda ciidanka uganda oo soomaaliya jooga ciidan kacdoon ku yimid waaye ciidanka ethoobiya waa ciidan kacdoon ku yimid waaye ciidanka jabuuti faransiiskaa dhisay ciidanka kenya ingiriisaa dhisay soomaaliya waxaa jooga ciidankii gumaysiga uu dhisay oo colonial ciidankoodina ma aha ciidan kacdoon ku yimidna ma aha marka waa wax aruuris oo fragment oo aan laysu keeni karin saas darteed haddii la dhaho ha la kala haayana faa'iide kama imaanayso haddii la dhaho ha laysu keenana laysuma keeni karo haddaan marka hore aan leelin national strategic policy foundation building waad mahadsanta ah aan haddana aan farac loo sameyn defense policy aan ruleski aan regulationki haddaan la sameyn waddankan ciidan dhismaayo marka si kale hadalka haddii loo dhigo waxaan rabaa dadka madaxda inaan ixtiraamo laakiin aragtidii qaran dhisidda soomaaliya madaxdeenna waa ka maqan tahay waaya aad baad u mahadsan tahay mahdi waad maqlaysaa doctor xasan wuxuu soo jeediyey qodobo la taaban karo oo dhaliila ah marka gebagabadiina waanu joognaa maxaad ku gunaanadaysaa
runtii doctoorka aada u mahadsan yahay waxaana laakiin doctoorka inaan xasuusiyo mujtamaca soomaali intaba waxaa umana doctoorka waxuusan ogeyn ciidanka aan haysano yani dhibka loo soo maray in la helo waxaa og tahay soddon sano iyo ku dhawaad dalka burbur ku jiray wax ciidana muusan lahayn ciidan qaran ma jirin laakiin alxamdulilah maanta waxaan haysanaa ciidan qaran amniga dalka lagu hadlayn karo marka yani dhibaataa loo soo maray in la helaa inta yar fadal haysto ee maamul goboleedyada jooga waxaan aaminsanahay haddii maxaan ku rahdaa shirarkan iyo isheeg heshiisyadan hadal hilmeel dhigay in ciidankii la tayeeyo meelaha ay joogaan lagu tayeeyo agabkoodii saanadoodii intaba meeshooda laga warhayo iyo gunooyinkoodii runtii waxay keenaysaa inay noqdaan marka ugu dambeysa ciidan qaran inay noqdaan ciidan maxaan ku rahdaa haran kara ama waxaa la yidhahdo transition plan ama qorshaha isheeg kala guurka ah ay ku haran karaan in maxaan ku rahdaa ay la wareegaan awoodii dalka lagana maarmo Waaya, baahida waaya.
ciidamada shisheeye howlgalka noo jooga waad mahadsan tahay Een, mahdi Eh, doctore waad maqlaysaa mahdi oo wuxuu yidhi intaanaaba waxaa lagu keenay eh, rakarooni gebagabadii ayaan ku jirnaa maxaad ku gebagabaynaysaa adigana
ustaad mahdi waa waa mahadsan yahay aragtidiisana waa ixtiraamaa waa runtiisa qofku waxu dhan haysan waa inuu de inta waxa wasta inuu aqbalo waaye laakiin in muddo ah ayaan waxaan kusoo jirnay inaan meel liidata aan fadhino marka xaqiiqa waxaa la rabaa madaxda bisha in laga salaxa waxba tiri mayso dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan aragti qaran dhisid leh marka qaranka soomaaliya la dhisaayona ciidamada waxay kamid noqon doonaan waxyaabaha la dhisaayo haddana ma muuqato soomaaliya kama muuqato hoggaan leh aragti qaran oo lagu dhisi karo soomaaliya soomaaliya marka la dhisaayona qaranka ciidamada kamid a ciidamadana si gaara maba loo dhisi karaba Waaya, wadankan waaya.
inta laisku khilaafsan yahay siyaasadda laisku khilaafsan yahay ciidan lama dhisi karo shirka baydhabana waxaa muuqanaysa nimankii isugu tegey inaysan siyaasadda heshiis ku ahayn maadaama ayna siyaasadda heshiis ku ahaynna ciidamada heshiis kuma noqon karaan Waa mahadsan tahay.
Saas darteed ayay waxay qaateen ah in walba meeshuu joogo uu isku joogo waa mahadsan tahay Eh, labadiinaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa Eh, wakhtigiina iyo dooda aad igala qayb gasheen adigaan waa- salaam calaykum.
dhegeyst calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal intaasna waxaa noogu eg barnaamijkeenii dooda gaaban oo ay nagala qaybgalayeen doctor xasan sheekh cali nuur iyo barasare mahdi sheekh cabdisamed cigaal tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiisa leh
jaamac buulo jaamac ayaana la socotiinaya dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dendure
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaana igu martiyaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo qaabilsan xanuunada guud doctor saahid waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka weyne aadan cadde ee magaalada muqdisho cudurka sonkorta ama macaanka ayaa ugu horreeya cudurrada dhibaatada ba'an ku haya dadka waxaana uu naafeeyaa xubno ka mida jirka haddaba doctor saahid ayaa wuxuu noo sharaxayaa cudurkaasi cudurka sokorta wuxuu u kala kacaa qaybta koowaad oo type one ingilishka lagu yidhaahdo iyo qaybta labaad type two marka maxay kala yihiin qaybta koowaad iyo qaybta labaad qaybta koowaad ka loo yaqaano type one-ka waayo maxaa uu ku dhacaa waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yidhaahdo insuliinka jirka uu soo saaro jidka jirka fiyow wuxuu soo saaraa maadda la yidhaahdo insuliin oo burburisa sokorta nooca type two-ga ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insuliinkooda ama aan ka faa'iidaysan karin insuliinka ay soo saaraan oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu la egyahay kuma filna taibanka ilmaha yaryaruu u badan yahaa la yidhaahdaa laakiin ruux weynna taibanka waa ku dhici karaa qeybta koowaad waxaa waaye dadkaas waa dad aan awood u lahayn inay ka faa'iidaystaan sokorta raashinkaay cunayaan raashinkana waxaa ka buuxa sokor sokorta halkay ku jirtaa dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yidhaahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha baastada bariiska canjeerada soorta rootiga muufada waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokoray isu bedelayaan marka sokortaas annaga waxaan u isticmaalnaa inay aanan jirkeenna u helo energy ama daaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo waxaan aan ku soconno waa daaqo waay marka daaqadaas ama enerjigaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinayno aan ka helnaa marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doono sida bariiska iyo baastada iyo canjeerada iyo waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la lahaa cabdulqaadir cabdalla dhakhtarka u mahad celinaa waxaan weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka waad maqlaysaa doctor saahid haa cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aad eh, shaayac ah oo dadka dhan uu yani dad badan uu ku dhaco Eh, dhiigkarka waxaa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa wad- eh, xididadu galaa marka marka hore uu uu wadnaha garaaco ka kore labau ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabiraya waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka koowa kore ama marka koowaad wadna intuu garaaco marka uu wadna garaac wadnaha yani marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa suu dhiig cusub usoo u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yidhaahdo ka kore waayo ama la yidhahdo systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo suu kadib uu u garaacana diastoliga la yidhaahdo waa meesha hoose waayo marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii boqol iyo afartan ka yar midka kore ama sagaashan ka yar midka hoose waxaa waaye waa fiican yahay waaye yani waxaa kasii fiican tabcan inuu boqol iyo soddon kor yahay hoosna sideetan yahay laakiin kolley dhiikar laguma tilmaamayo ruux ka yar boqol iyo afartan kiisa kore ama sagaashan ka yar kiisa hoose marka dhiikarkaas waaye waxa keenayana waxaa waaye in laba nooca isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegay waaye noocna waxaa waaye waana ka badan ka badan waxaa waaye waxa aan la garanayn sababta keento sabab la leeyahay hadda tana hadday kugu dhaco dhikara kugu dhacay ma jirto waa dhowr asbaabo isu tegay ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco marka noocaas waxaa la yidhahdaa essential la yidhahda lama yaqaano sababti isagaana ugu badan boqolkiiba sagaashan dhiikarka la yaqaano isaga waaye iyo nooc labaad oo la yidhahda secondary asbaab ayaa jirta keentay asbaabta haddii la zuuliyana ruuxii dhiigkarkii waa ka baaba'ahaya masalan waxaa u badan keliyaha cuduradooda ayaa u badan waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yidhaahdo ayaa u badan mataqaanaa hadday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkan uu jiraya laakiin midkan aan la aqoonin sababta keeno waa waxyaalo badan oo isku jirjira waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana ciilan yahay mar labaad waxaa ka mid a ruuxa inuu fadhigiisa badan yaho dhaqdhaqaaq uusan lahayn waxaa ka mid a ruuxa inuu sigaar cabo waxaa ka mid a ruuxa inuu caadaysto masalan inuu cusbo badan dhaqankiisi uu yahay inuu cusbo badan sodium dhayadkiisa uu ka buuxo ayaa ka mid a waxaa ka mid a ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhikar marka asbaabtaasoo laysu gegeeyey ayaa keenaysa inuu ruuxa ku dhaco maxaan idhaha dhiikarka intaasna waxaa ku dhan barnaamijkana weydiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo qaabilsan xanuunada guud doctor saahid waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka weyne aadan cadde ee magaalada muqdisho intaanu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandurey ayaana nala socodsiinayey barnaamijka dhakhtarka weydi isla arrimaha wararka maraykanka ayaanu markaan dhegeystayaal usoo laaban doonaa dalka maraykanka axmed burhaan maxamed oo ah wiil lix iyo toban sano jir ah ayaa kaalinta koowaad kusoo guuleystay tartankii qur-aanka kariimka ee caalamiga ahaa ee ka dhacay dalka isutaga imaaraadka carabta axmed ayaa ka tagay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaana uu ku tartamayey magaca maraykanka inkastoo uu soomaali yahay haddaba waxaa la kulmay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade isaga iyo aabihii warbixintan ayuuna kasoo diray
waa axmed burhaan maxamed oo ay jaaliyadda soomaaliyeed ku soo dhoweynayaan garoonka dayuuradaha ee magaalada minneabolis kadib markii uu ku soo guulaystay tartankii qur-aanka kariimka ah ee ka dhacay waddanka isutagga imaaraadka carabta axmed burhaan ayaa tartankaasi oy ka soo qayb galeen in ka badan boqolaal dal waxa uu ka galay kaalinta koowaad waxaana isagoo v o la hadlayay uu sheegay inay guushiisa dad badan gacan ka geysteen ilaahi subxaana watacaala ka mahad celinayaa waalidiinteeya oo maalmuba yar daali jiray subax iyo habeen iyo macalinkeeya sheekh cabdinaasir maxamuud faarax iyo macalimiinta oo abubakar sadiiq iyo sheekh xasan axmed abunaar oo ka mid ahaa shiyuukh oo aad ii caawiyey axmed burhaan ayaa qoyskiisu waxay maraykanka yimaadeen isagoo hal sano jira waxa uuna barashada qur-aanka ka bilaabay dugsiga qur-aanka ee masaajidka abubakar sadiiq axmed inkastoo uu rumaysnaa inuu kaalin wanaagsan ka geli karo tartanka haddana ma aanuu hubin inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo nasiib waaye soo ma ganaysa waxa heli doonto soo dabcan ma ganayna waxa heli doono waa ku- waa ku kalsoonaa inaan heli doono top 5ka ku soo bixista kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ayaa ah abaalmarin ay waddamada islaamku aada ugu tartamaan hanashadeeda waxaana tartamayaasha ay muddo dheer isu soo diyaarinayeen sida ay tartankaasi ugu guulaysan lahaayeen axmed burhan ayaana muddo shan bilooda usoo alamiiteynayey tartanka qur-aanka dubai qur-aan badan loo jecinayay shan- shan juz maalin walba chance walbaa helo iskuuladaa ku jiro basadaa ku jiro qur-aankii akhrisanayay axmed burhaan ayaa guushiisa qur-aanka waxa uu ku tilmaamay mid u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan guulkanayta mareyka keli ma aha guul u ah maaha laakiin soomaalida meel walbay joogaan uu tahay guusha axmed burhaan ayaa meesha ka saaraysa tuhunka ah in ilmaha maraykanka ku dhashay amaba ku koray aanay dalkani si wanaagsan qur-aanka ugu baran karin burhaan axmed oo ah aabbaha guulaystaha ayaa qaba in qur-aanka meel kasta lagu baran karo guusha wiilkiisana ay keentay iskaashiga qoyska iyo macallimiinta dugsiga qur-aanka ee uu ka soo baxay wallahi annaga kolley waa un dadaal uun dadka fahmayna annaga famili ahaanna waa dadaalay dadka kale eh, macnaha dugsigiisa iyo dadkii dee markaa macallimiintu ahaana way la dadaaleen imaamka masaajidka abubakar sadeeq sheekh cabdirasaaq xaashi oo ka mid ahaa bulshadii axmed burhaan garoonka uga hortagtay ayaa guusha axmed ku tilmaamay mid u soo hoyatay dhammaanba muslimiinta maraykanka islamarkaana ay muujinayso in jaaliyadda soomaaliyeed ay gaartay hadafkii ahaa inay soo hoyso guulo sumcad u soo jiida maraykanka ardayga darajadaa gaaray maraykanka ilaa maanta warbaahinta maraykanka way ku faanayaan axmed maadaama ay axmed ku faanayaan inaan communitygeennu aan noqono community maraykanku ku faanaan ayaan rabnay inaan gaaro maanta waan gaaray waan xaqiijinay waxaan rajaynaynaa in waddanka maraykanka uu arko wanaagga diinta islaamka wanaagga dadka muslimiinta ah iyo qiimaha qofka dhallinyarada oo muslimka oo maraykanka degan uu leeyahay inuusan ahayn qof iska em, ta- eh, nolosha ka dhacsan carruurteennu ma aha carruurteennu waa carruurta tusaalayaasha noqon kara oo maraykanka maanta ay ku faantamayaan weeye axmed burhaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyey waxbarashada dugsiga sare ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhakhtar noqdo islamarkaana uu noqdo dhakhtar qaari ah oo qur-aankana aad u xafidsan sidoo kalena uu tusaale wanaagsan u noqdo dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya maxamuud mascade v o a minnesota
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa hagaag dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay aynu wada dhegaysanno qasiido oo ka mid ah qasiidooyinka ramadaanta ugu talagalnay
subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku saley adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku saley Sayyidi, ya Rasuulallah, Sayyidi. سيدك أنبياء شوب ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شوب ألفا ألف سلام الله عليك
qasiidadaasi nabamaanka ah ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
dunida safar baan ku nahay satirow ka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satirow ka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo safkay janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysa iyo asxaabadii suubanayd alloo sugta nooga yeel habeen janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabaad isu banayd allow safta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi saydi kii ambiyashow alfa salaamullah calayh saydi yaa rasuulallah saydi saydi kii ambiyashow alfa
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.